رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رقاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية بهجيسة والتي رقمها فيها خمسة وإلى إصدار قادم من جديد بإذن الله العلي العظيم والآن مع الشيخ عبد الله البربراوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين muxaadaradeenna caawa biidni illaahi tacaala iyadoo muxaadaradii xalay dad fara badan ay uga canaanteen oo ay tilmaameen inay ahayd in sidaasi laga koobo si dadka cilmigoodu aanu buuraynin ay uga faa'iidaystaan waxa insha allahu tacaala ay noqon doontaa khulaasat alkhulaasa wa muxaadaraat wa muxaadarataani fi muxaadara laba muxaadaro oo muxaadaro qura ku dhex jira iyo khulaaso iyo soo ururin bay noqon doontaa caawa biidni illahi tacaala waxaynu ka hadalnay baaraka allahu fiikum darsigeenii xalay digitaanka mawliidka iyo xusitaanka loo sameeyo dhalashada rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay tahay mid ay isku waafaqeen culimada taariikhdu midaan inuu ahaa midaan jiri waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waktigii saddexdii qarni ee fadliga badnaa oo ay la soo dariyeen markii horreysay niman la odhan jiray alcubaydiyuun oo si been abuurada ugu abtirsaday caliy bin abi taalib radia allahu canh qarnigii afraad taariikhdu markay ahayd miqrizi baa sheegay baynu nidhi oo kalesqandi baa sheegay oo muftigii masar baa sheegay oo cali maxfuudkii azhariga ahaabaa sidaa tilmaamay waxaynu sheegnay nimankaasi cubaydiyiintu inay ahaayeen niman culimadii islaamka ee waktigooda joogtay ay isku waafaqeen inay ahaayeen niman gaalo ah oo mulxiduuna zanaadiqa ah islaamkana dhibaato weyn u geystay culimadii baqdaad culamaa alciraaq iyo culamaa alxaramayn ayaa sidaa bayaanaad nimankaasi ay ka soo saareen ku caddeeyey sida ibnu kasiir raxmatullaahi caleyh albidaaya wanihaaya uu kaga warramay ilaahnimay sheegteen naaro ayay samaysteen jahanamo ay u bixiyeeno dadka ay ku cadaabaan munajimiin bay ahaayeen saxaraa oo xidigeeyaala xidigiska iyo kafaalinta xidigaha ku dheereeya qaarkood waxay yidhaahdeen waktigaa kadib baaba mawliidka la bilaabay oo qarnigii toddobaad baa ninkii boqorka ahay almeliku almudafar la odhan jiray ee irbil magaalada la yidhaahdo arbil oo ku taalla ciraaq oo mawsil u dhow uu bilaabay waxaas aynu tilmaamnay in isaga looga horreeyo nimankaasi ay uga horreeyeen bidcadii nimankaasu ay bilaabeenuun inay isaga waxa weeyaan soo gaadhay waxaynu tilmaamnay baaraka allahu fiikum in la isku waafaqsan yahay oo aan la isku khilaafsanayn in mawliid la dhigoo la xuso waktigii rasuulku uu dhashay calayhi salaatu wasalaam inay bidco tahay laa nisaaca fi annaha min albidac inama anisaacu fii xusniha wa qubxiha buu hi cali maxfuud oo culimada azhar ka mid ihi waxaynu tilmaamnay qolooyin fara badan oo ka mida kuwa markaa xuska noocaasiyo sameeya inay qireen inuu yahay bidco ka dambaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka dambaysay saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo taabiciinta iyo atbaacdoodaba ka dambaysay oo aimatul arbacana aanay soo gaadhin shaygu mar hadduu sidaasi yahay shay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dambeeyey oo saxaabadii ka dambeeyey diinna laga dhigayo oo laleeyahay ilaahay baa loogu dhawaanaya subxaana wa tacaala inuu magaca diinta islaamka uu ku leeyahay uu yahay bidco diintana aan lagu dari karin in laga anfiyo oo laga durkiyana ay tahay ayaynu tilmaamnay ilaahay baa yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diina maantaan diintii idiin dhamaystiray buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala maalintaasi diintu ay dhammaystirantay mawliidku muu jirin waana la isku waafaqsan yahay inaanu jirin idan diintu waa buuragarowda waa dhammaystiranta iyadoo mawliidku aanu ka mid ahayn markaa meel banaani ma jirto ama nuqsaan iyo kala dhantaallaan diintu ay leedahay oo mawliidka lagu buuxiya weelka haddii caana lagu shubaa maba shabiyo oo la buuxiyo waxa kale lagu dul shubaa miyuu qabanaya soo ka daadan maayo wy miyaa waxa weelka ku jira uu kamid noqon karaa waa maya sidaasoo kale diinta oo buuxsanta oo buuragarowday baa lagu soo daray mawliidka diinta markaa kama mid noqon karo waxaa imaam malik raxmatullaahi caleyhi uu yihi aayadda qur-aanka isaga oo daliishanaya waxa u leeyahy raxmatullaahi calayhi famaa lam yakun yawmaidin diina falan yakuna alyawma diina man ibtadaca bidcatan yaraaha xasana faqad zacama ana muxamadan khana risaala qofka bidco la yimaada uu sheeganayo inay wanaagsan tahay xaqiiqaha wuxuu sheegtay nebi maxamed inuu fariintii kala khiyaameeyey oo nebigaa idinkala hadho anaa idinku daraya buu leeyahy waxaan maalinta aan diin ahaynina maanta diin ma noqon karaa haddaynu eegno sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaynu tilmaanay inuu arrinkani yahay arrin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka dambeysay rasuulkuna wuxuu inoo tilmaamay in cidda ka dambaysa nolol kaga dambaysa iskhilaaf ay arki doonaan iyo bidac fara badan oo lala yimaado fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin cabduu calayha binnawaajid wa iyaakum muxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar rawahu axmed wa abu daawuud wغayrhma min xadiiث اcirbaad ka idinka mida sii noolaada iskhilaaf badan buu arki doonaa buri rasuulku diinta laysku khilaafo o laysku qabsado ataa maanta inoo muuqato maxaa la iga baxaya wadadaydun mara buu leeyay rasuulku wixii maalintii aan noolaa diin ahaa u diin ka dhigta wixii khulafadu waktigoodii diin ahaa diin ka dhigta boos dambeedka ku qaniina bidacana iska ilaaliya waxyaabaha diinta lagu soo dariyo maa uxdita fi diini min gayri daliil wax diinta lagu soo daray iyadoo aba yaraato wax daliila aan loo haynin walaa shakka in xusitaankan iyo dhigitaanka mawlidku uu ka mid yahay waxyaabahaasi diinta lagu soo diray rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ina ashtaqa alxadiidi kitaab allah wa axsana alhadyi hadyi muxamed wa shara alumuuri muxdathaatuha war waxa wuxuu u rur badan kitaabka ilaahay wadala marana tii nebi maxamed baa u khayr badan arrimahana waxaa u shar badan kuwa lagu soo dariyo diinta ee waktigii nebi maxamed aan ka mid ahayn sida mawliidka oo kale oo laysku waafaqsan yahay inaanu ka mid ahayn diinta waktigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam haddaynu u noqono ummadda qaybteedii hore khayrka badnayd ee ilaahay uu ka raali noqday o yihi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu can kuwii diinta u dheereeyey muhaajiriin iyo ansaar ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka raalli noqday waxay ku raalli noqdaanoo naciimana ilahay waa siin doonaa kuwaasina maaniya qown mawliid wax la yidhaahdo noloshooda kamaanu mid ahay maalintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhashay ciid kamay dhigan jirin waxbana kumay gaar yeeli jirin cibaadaada oo maalmaha kale aanay samayn ahayn haddii wallahi khayr uu yahayna way nooga dheerayn lahaayeen iyagaa khayrka cid walba uga dheerayn jiray ugana dadaal badnaa taasina waxay tusinaysaa inaanu diinta ka mid ahayn waktigoodii inaanu jirinna waa laysku waafaqsan yahay sidaas waxa weeyaan aynu tilmaanay waxaanay macruufiin ku ahaayeenoo lagu yaqaanay inay diidaan oo inkiraan shay kastoo diin lagu tilmaamayo oo waktigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam aan diin ahayn culimada islaamku sida aynu tilmaanay laga bilaabo maalintii mawliidkaasi la bilaabay ilaa yawmina haada waa inkirayeen oo waa diidayeen kutub iyo mu'alafaad bay ka qoreen muxaadaraad bay ka jeediyeen abu xafs taajiddiin alfaakihani raxmatullaahi calay oo qarnigii waxa weeyaan toddobaad culimadii soo gaadhay ka mid ahaa kitaab buu ka qoray uu leeyahay mawliidku asalkuma laha kitaabka iyo sunnada toona culimada ummadduna waxay la yimaadeen maa ee lagu dayan karaa waa bidcatun axdathaha albataaluun washahwatu nafsin iqtanaa biha lakaalu waxaanu tilmaamay in aan la odhan karin waa waajib oo laysku waafaqsan inaan waajib ahayn sunnana aan lagu tilmaami karin mubaaxna aanu ahayn maadaama bidca uu yahay xaaraan uu yahay bidcatun makruuha aw bidcatun muxarama culimo badan oo ka dambaysadaynu tilmaamnay inay risaaladiisa ama fatwadiisa ay ictimaadeen oo yidhaahdeen waxaa mawliidka la ydhaha in la dhigaa sharci maaha alcadawi almaaliki baa ka mid ahaa iyo maxamed ibnu cali asheekhi la odhan jiray waxaa saas oo kale bidca ku tilmaamay ibnu lxaaj fi kitaabi lmadkl shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah dhahir ddiin jacfar maxamed cabdisalaam khadar ashuqayri ayma aad iyo aad u fara badan baa inuu bidco yahay tilmaamtay waxaanay u cuskadeen inuu bidco yahay inaanu kitaabka ilaahay ku sugnayn sunnada rasuulkana aanu ku sugnayn camalkii salafkana aanu waafaqsanayn khulaasada ama soo ururinta muxaadaradii xalay intaasay ahayd baan u malaynaya darsigeena cusub ee caawa oo waxaynu ku bilaabaynaa inaynu tilmaano arrimo fara badan oo tusinaya mawlidi la dhigo ama maalintaa xusin loo sameeyaa inay tahay bidco arrimaha waxa u horeeya ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa kuma xusin dhalashada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam addoomahana uguma manno sheegan ilaahay wuxuu ku xusay kitaabka maalintii rasuulka lasoo diray taasaanu ilaahay addoomaha ugu manno sheegtay waxa rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi kama arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun waxa rabbi uu leeyahy rasuul idinka idinka midaan idin soo diray ilaahay addoomihiisu uu mana sheeganaya aayaadkii qur-aanka abuu idinku akriyaya yuzakiikum wixii xumaan oo dhan buu idinka dahiraya kitaabkuu idin baraya sunnaduu idin baraya waxaydaan aqoonin buu idin baraya fadkurunii adkurkum ilaahay nicmada uga mahadnaqa oo rabbi xusu subxaana watacaala washkuruu lii walaa takfuruun ii mahadnaqoo nicmada aha aasina waa ka gaaloodina buu leeya rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay markaa soo diritaanka rasuulka iyo bictadiisa ayaa wuxuu ka dhigay acdama mina imtana biha calaa cibaadi haddii dhalashadiisu ay tahay shay waxa weeyaan xus mudan ilaahay subxaana watacaala sidaasoo kale ayaa u xusi lahaa oo u sheegi lahaa layaab bay leeyihiin wallahi kuwa mawliidka dhigaya maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lasoo diray malaku jibriil waxyiga u keenay maxay u xusi waayeen oo maalin weyna nicmada u weyna ilaahay subxaana watacaala ummadan uu siiyey sida kitaabka qur-aanka uu caddeeyey mise arrinta noocaasi waxay tahay gaabin ay ka gaabiyeen xaqii diinta oo waxay daliil u tahay rasuulka inaanay jeclayn caleyhi salaatu wasalaam masalo kale iyaduna waxay tahay waxaynu ognahay walaalayaal maalmaha waxa weeyaan fadliga le cibaadaad gaarana la waajibiye ama la suneeyey islaamku way xadi wuu xadiday maalmahaasina may lumina waa la xifdiyey saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim way ilaaliyeen waa maalmaha ciidda oo kale haddii maalinta dhalashada rasuulku ay tahay maalin ciida oo in la xusaa diinta ay ka mid tahay may lunteen maalintaasiyo waa la ilaalin lahaa waa la xifdiyi lahaa laakiin waxaa laysku waafaqay sidai hore inuu tilmaanay inaan laysku waafaqsanayn bishii rasuulku uu dhashay qole waxay yidhaahdeen ramadaan buu dhashay qolana rabiiculawal qoladeena rabiiculawal buu dhashay iskuma waafaqin maalintii uu ka dhashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaar waxay idhaaheen mucayan maba ahba maalin la garanayo maba ahaba qastalaani baa ka mid ah qowlkaa cidda soo ratay fii kitaabi almawaahib qaar waxay ku tilmaameen sideedda rabiiculawal qaarna tobankeeda qaar labiyo tobanka qaar toddobiyo tobanka qaar sideed iyo tobanka marka haddii a waxaa taana culimadu ay u daliishadeen inaanay maalintaasi ahayn maalin islaamka dhexdiisa ku leh xus gooniah haddii ay ku leedahayna may lunteena waa la xifdiyi lahaa waa la ilaalin lahaa khilaafka noocaasii maaha midaynu inagu samaysanay sheegistiisa culimada taarikhdaa sheegtay ibnu kasiir eeg albidaaya wanihaaya dhalashadii rasuulka maruu ka warramayay waxaad eegtaa addahabi fi siyar aclaami nubala waxaad eegtaa alqastalaani fi lmawaahib alladuniya dhammaantoodba khilaaf bay sheegayaan masalo kale iyaduna waxay tahay oo in halkan lagu sheego mudan waxyaabaha marna kaa qoslinayo marna kaa ohinayo waxaa ka mid a bisha ay yidhaahdeen rasuulku u dhashay oo markaa in la xusay mudan tahay oo diintay kamid tahay in la xuso inay culimada taariikhdu sheegeen inay tahay bishii rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam marka waa cajabe falowma in la farxaabaa mudan bishaa gudaheeda mise in la murugoodo ooma dhalashada rasuulka bishaa dhacday baa lagu farxayaa mise dhimashadiisoo bishaasi dhacday baa laga murugoonaya bal iyagaa la weydiinaya labadaa tamudan maxay ku doorteen farxadda وعمره هو ينطلق تأتي الدين الفاكهاني وحليه هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح أولى من الحزن فيه ليس هو ده شيء رسولك يا شيخ يا واطي ودين تقول لي مركا إلا إلا فرحة كمان بمدى إلا مربوضة ومن باب الإلزام واحد ليه هذا الذي على شد رسول كانوا فرحينا ودي ما شد سلام حد يقول مربوضة إذا المولد يقول يقول إذا يضع ابن الحاج بقى يشغل نفسه المعامية waxau leeyahy farxadda iyo shuruurka iyo raashinka iyo goololkaa la qabanayo ayay doorteen oo way iska diideen inay dhimashadii rasuulka u murugoodaan calayhi salaatu wasalaam hadday murugoon lahaayeen lafteedu ma sunnay noqon lahayd lafteeduna bidacay noqon lahayd buu leeyahy waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintaasi ma aanu xusin uu dhashay saxaabaduna maalintaasi uu dhintay ma aanay xusin umana aanay murugoonin waxaa la yidhaahda mawliidka waxa ay ka dhigteen qolooyin ka sameeyaa ciid inay ciid ka dhigteenna iyaga ayaa caddeeyey oo qutbu diin alxanafi wuxuu yidhi wakayfa laa yajcaluunahu ciidan min akbari acyaadihim oo sideebaanay muslimiintu uga dhiganahayn dhalashada rasuulka ciid kamida ciidahooda ta u weyn sakhawi baa isaguna saasi caddaynaya ciid bay ka dhigteen sidaa awgeed bay idhahdeen lama soomi karo maalintii rasuulka u dhashay waa wax lala yaabee rasuulkuna wuu soomay iyaguna waxa lama soomi karo sida aynu tilmaami doono insha allahu tacaala shubahaadkooda markaynu ka jawaabayno ciidda waxaa la yidhahdana waa tashriic oo maalin in ciid lagu tilmaamaa haddaan daliilyo haynin khalad bay noqonaysaa oo maalinta islaam islaamku uu ciid ka dhigay maalintaasi ayuunbaa ciid laga dhigan karaa si awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ansaar wuxuu yimi iyagoo laba maalmood oo ciid oo ay ciyaaraan markaasaa rasuulku wuxuu yihi faqad abdalakum allahu bikhayrin minhuma ilahay wuxuu idinku bedelay kuwa ka khayr badan ciid ulfitr iyo ciid uladxa marka haddii mawliidkuna uu ciid saddexaad ee rasuulku waa ku dari lahaa oo wuxuu odhan lahaa wa ciid ulmawlid ayaa iyaduna kamida ciidaha laydinku bedelay waxa aimadu ay tilmaameen qofka maalin ciid ku tilmaama waxa uu sameeyey inay tahay sharciyeyn haddaanu daliilo haynina uu khaldan yahay ibnu rajab baa kamida culimada saa sheegtay kitaabkiisa fatxulbaariga laydhaaba ku tilmaamay waxay tahay masalo kale iyaduna in maalintaa rasuulku uu dhashay ciid laga dhigto sida ay tilmaameen oo mawliid la dhigo oo si gooniyo loo xusaa waa kudayasho lagu dayanaayo kuwa ahlulkitaabka alyahuud wanasaara oo laysu ekaysiinayo oo iyaga ayaa lagu yaqaanaa maalmihii ambiyadoodu ay dhasheen inay ka dhigteen ciid arrinta noocaasi iyadoo diintooda aanay kamid ahayn ay ibtidaaceen in mawliidka iyaga lagaga dayanayana qolooyinka sameeyaa mabay qarine way sheegeen oo sakhaawi wuxuu yidhi waidaa kaana ahlu saliib ittakhaduu laylata mawlidi nabiyihim ciidan akbar fa ahlu lislaami awlaa bitakriimi waajdar oo haddii reer saliibku waa kiristaankee maalintii nebigooda uu dhintay ay ka dhigteen ciid weyn dee ahlulislaamkaaba u mudan buu leeyahy iyaguna inay maalintii rasuulkooda dhashay ciid ay ka dhigtaan oo yaa lagaga dayday marka dee kiristaan baa lagaga dayday wayaan macnaheedu saaisba uu tilmaamayo oo markay sameeyeen baa la yidhi aynu samayno nooc min alqabyalana waa ku jirta ambiyadii baa loo kala qabyaaladeenaya oo kay u sameeyeenba maxaad ugu samey weyda isagba waa nebi ilaahay arrinta caynkaasi waxa ay dhabaynaysaa warka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rasuulku uhi latattabicunna sanana man kana qablakum شبرا بشبر وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم waxaad raaci doontaan buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wadooyinkii ay mareen kuwii idinka horeeyey taaka taako dhudhun dhudhun ilaa godka mashalugo layidhaha haddii ay galaan oad ka daba gashaan yani meel kastoo ay galaan waad gelaysaa wax kastoo ay sameeyaanna cid samaysaa laydinka helaya qulnaa yaa rasuul allahi alyahuuda wanasaara rasuulka ilaahu ma yahuud iyo nasaarad ujeedaa baa la yidhi qaala faman waa hadda ayaan ujeedaa buri rasuul waa xadiisu abi saciid bukhaari iyo muslimba waa weriyeen mar haddii la ogaaday xuska noocaasi inuu ku dhisan yahay kudayasho lagu dayday ahlulkitaab iyo nasaaro waxaa muhima iyadana in la ogaado kuwaasi in lagu daydo oo la dabagala inay tahay shay muxaram oo shadiid ulxurma ah shay xaaraana sida loo xaaraantimeeyana weliba ay adag tahay لqول النabiy عalayh الصalaaةu وasaلاam man تashabaha bqwmi fahuwa minhm qofka qoom isu ekaysiiya ee wax kaga dayda iyaga ayaa uu kamid yahay buu yihi rasuulku عليه الصلاة والسلام إمام أحمد داوري أبو داود بسند صحيح وقد احتج إمام أحمد بهذا الحديث حديثكنا على أقل أقل أحواله وحاو تصنيا إن التشبه بهم وياي حاران haddaan xaaladaha qaarkood kufriya gaalnimo aanu gaadhinba waxaa weliba intaa si raaca oo dheer in mawliidka waxaa la idhaahdaa wato munkaraad fara badan munkaraadkaasi oo tusinaya inaanu sharci ahayn oo xataa markay arkeen culimadii markii hore yidhi qaarkood waa la xusi karaa rabbi ay yidhahdeen sida looma xusi karo oo dad baa moodaya culimadii xal aynu tilmaamaynainu lahayn muctasimiintay ka mid yihiin in ixtisaalkoodu waxaan u ahaa imika la sameeyo waxaan mu ahayn waanay diideen ibnu xajar alhaytami waxa uu tilmaamay xuska caynkaada kala ah ee wata heesaha iyo raqsiga iyo jaaska iyo rag iyo dumar isdhex gala iyo rasuul calayhi salaatu wasalaam la baryayo inuu yahay xaaraan ibnu xajar laftiisu waa sida aimadaasi waxa wey waxaan ma ogolo in maanta la samaynayo waxaa la idhaahdo mawludka mawlidka munkaraadkiisa waxaa ka mid ah alictiqaadu bi ana laylat almawlid afdalu min laylat alqadr aamitaanka aaminitaanka dadka qaarkood ay aamineen habeenkaasi rasuulku uu dhashay inay ka khayr badan tahay laylatulqadriga manay qarin qasbalaani fi lmawaahib wuxuu ku yidhi faqad saraxa bi ana laylata almawlid afdalu min laylati alqadr laylatka laylada mawlidka la sameeya inay ka khayr badan tahay laylatulqadriga ayuu tilmaamay qaar baa ka yaabay cali qaari uu kamid yahay oo yihi sideebu sheekhu tilo wax leeyahay habeenka laylatulqadriga fadligeeda kitaabkaa lagu sheegay oo sunnadaa lagu sheegay habeenkan mawliidkana fadli uu leeyahay lamaba xusinba kitaabkuna ma sheegin sunnaduna ma sheegin sideebaa kii kitaabka iyo sunnaduba fadligu a u sheegeen uu noqday miduu ka fadli badan yahay mid kitaab iyo sunna toona aanay tilmaamin inuu fadli uu leeyahay waxaa kamida markaa munkaraadkiisa saas oo kale huluwiga lagu sameeyey xadgudubka lagu sameeyey nashiidooyinkan la tiriyo habeenka caynkaasi ee la akriyo ee mawliidka loo yaqaano oo bal u fiirsan qalyuubi wuxuu leeyahay kitaabkiisa saydulwahaab la yidhaahdo isagoo waxa weeyaan kasoo raraaya bacdu nnaas hadalkaasi u nisbaynaya waxa uu ku leeyahy ma jiro qof mawliidka ku akriya milix haddaad milix soo qaadaad mawliidka ku akrido ama bur oo kale ama shay kale cuntooyinka ka mid a baraku shaygaas yeelanayaa buu yidhi shay kastoo milixdaasi ay gaadho ama raashinkaasi uu gaadhaana wuu barakoobaya qofka raashinkaasi calooshiisa uu galaana calooshiisu qururuc dayn mayso iyo inay isdhex qaado dabeetana waxa uu leeyahay calooshiisa arrintaasi ama raashinkaasi ku degi maayo uu qurocleynaya u dhex wareegaya ilaa ilaahay qofkaa u dambi dhaafayo haddii mawliidka biyo lagu akriya buu yidhi daahira qof kastoo biyaha ka caba qalbigiisa kun nuur baa galay alfu nuur waraxma maasha allah wa kharaja minhu alfu dulmatin wacilla kun mugdino qalbigiisa way ka baxeen buu yihi kun cudur saydulwahaabku sidaa ku leeyahy waxa uu nisbeeyena fakrudiin iraaji mid kalena wuxuu ihi ma jiro qof muslimo mawliidka ku akriya gurigiisa hadduu jirana ilaahay qofkaa waxa uu kaga celiyaa abaaraha alqaxd walbalaa musiibooyinka walxusn murugada walqaraq iyo qaraq oo ma biyo kuma qarqoomo aafaadka iyo caahaadka iyo balaayooyinka walbaqdaa walxasad wallusuus xataa tuugu soo dhici maayo xawajad kastana sito mar hadduu mawliidka guriga ku akriyo mawliidka ka celinaya buu leeyahay faida ma tahawana allahu alayhi jawaab munkar wanakir maalintuu dhintana munkar iyo nakir markay qabriga ugu yimaadaana suaal ay ku bilaabaan bibarakati lmawlid buu ilaahay ugu fududaynaya wa kana fi maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir yani jannadana dab ku oranaya mar haddii mawlidka u akriyey arrinta noocaasi dadkeena kama madhna oo dadka qaarkood sidii loo loo qadishaayay qasiidooyinka noocaasiya ayaa qur-aanka iyo qasiidooyinkaasi iskaga khaldameen waxaan filaya ina lix iyo sagaashankii ahayd ayaan gaadi raaceen oo hargeysa ka safraaya nin sigaar cabayan war sigaarka naga bakti wuxuu ihi war wadaadadow baalkan sigaarka laydhaa horta idinka ma burdaa laydinkaga akriyo markaasa waxa wa burduhu waa maxay dee burdu waa qur-aan bu yidhi aanu qur-aanka ahayn dee waxa sida loogu barakoobaye jannada lagu gelayaa wax qur-aan ka sokeeya inaan ahaynbay dadku u fahmeen dadku sidaa awgeed ma ogolo markay ducaysanayaan in qur-aan loo akriyo kaa yeeli maayeen mawlidka noo akrinaya ayay odhanayaan axad ulikhwa la yidhahdo abu cabdillaahi oo kitaabkan alfiyaha noo dhigi jiray ayaa maalintu kitaabka alfiyaha ibnu maalik noo bilaabayey ayaa wuxuu noo sheegay qisho cajiiba wuxuu yihi masaajidkan jaamica hargeysaanu xero ka ahayn buu yidhi dabeetana annaga iyadoo nin kale oo ay nagu xilsan tahay oo xero dee halkan isaga gaajaysana ayaa islaami noo yeedho ay tiri waban ducaysanaya kale oo i akriya mawlidka ha qur-aan aanu ku akrina mawlidka iska daa mawlidna garan mayno markaa naxwuhu baanu eriyenayo sharfiga waxay tihi may qur-aanka iga daayo mawlidka i akriya suuratu tabaarak baan u akrinay buu yidhi oo aan uga dhigayno mawlid qaabkii mawlidka aan ugu akriyayn markaasay sidaa ku istarax waxa uu leeyahay sidaas oo kale ama sheekhaas oo noo sheegay halkan aan ka tegay buu yidhi oo wadankiisii ama meeshii deegaankiisu ahaa buu tegey saa la yidhi inankiio sheekh soo noqday oo soo aflaxay baa yimi caawa ducaa la sameeyo mawlidka ha akriya ma mawlid baan garanaya buu halsiyo ma dhiganaya dabeetana ila mawlid garan maayo ma odhan kare alfiyat ibnu malik baan dabada u qabtay buu qosolkii naga yaraya baaraka allahu fiikum oo aan mawlid uga dhigay markaa taas waxa ay tusinaysaa yani dadka markii sidan loogu sheegay mawlidka inay qur-aanba moodeen ama qur-aankii waxa wey inay ka fadileen waxaa kaloo kamid a mafaasidiisa iyo munkaraadkiisa inuu koorsanaayo madaaixda iyo qasaa'idkaasi la tiriya munkaraad waaweyn ay kamid tahay in rasuulka caleyhi salaatu wasalaam quluw iyo xadgudub lagu sameeyey oo ilaahay sokadii subxaana watacaala la baryey saaxibulburda wuxuu yihi isagoo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka hadlaaya wakayfa tadcuu ila dunya daruuratun man lawlaahu lam takruj dunya ila alcadl waxa uu tilmaamaya baydkaa uu ku tilmaamaya haddaanu rasuulku jiri lahayn adduunyaduba inaanay jirteen dac ma dacathu nasaara fii nabiyihimu waxkum bima shi'ta madxan fiihi waxtakim wixii nasaara nebigooda ay ku yidhahdeen rasuulka ku odhan buu leeyay waa ilaah un ha odhani laakiin wax kastoo kala ku bix adduunyada isagaa liyo wax kasta isagaa bixin kara waxa uu leeyahay saas oo kale ma saaman dacra ma saaman dacru dayman wastajartu bihi ilaa waniltu jiwaaran minhu lam yudam haddii dahriga ama waktigu dhibaato uu itaabsiyo buu leeyay rasuulka aan magan galo waxaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aan ka helaa buu leeyay magangelin ama magangelyo cajiiba baan ka helaa wala wala tamastu bina daarayni min yadihi ida stalamtu nada min khayri mustalim wuxuu leeyahy haddaan labada daarood adduun iyo aakhiro qalinimadooda iyo hodanjinimadooda aan doonana oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aan ka doonana waan ka helaya yani adduunya aakhiraba rasuulka ay siin kara in lam takun fii macaadi aakhidan biyadi fadlan wailaa faqul ya zallat alqadami rasuul haddaanad qiyaamo ay gargaarin waa halaagsamaya wey ya akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadisi alcamali rasuulka cid aan ahayn oo loo iishaa inaanay jirin qiyaamaha ayuu tilmaamaya faina min juudika addunya wa daratiha wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami waxyaaba aad ku deeqday nebi maxamedow adduunyada iyo dangeladeedaa kamid ah adduunya aakhiraba adaa ku deeqay cilmigaagana waxaa kamid ah waxaa qaybka ah waxa looxul maxfuudka ku qorane qalinka ilahay u qoray mana wax allaala waxa looxul maxfuudka ku qoro dhan waad ogtay waa qayb cilmigaa kamid a min waa litabciid wey muxuu reebay ilaahay subxaana watacaala markuu yihi adduunya aakhiraba rasuulka ku deeqay markuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax walba wuu ogyahay abyaada caynkaasiyo waxaa kamid a bayd uu ku tilmaamaayo in rasuulku xataa qur-aanka uu ka qadar weyn yahay oo aanu yani munaasib u ahayn oo xataa baydkaasi macno foolxun inuu xambaarsan yahay asxaabbu waysiri laftoodu ay tilmaameen oo ay sheegeen hadalkiisa uu leeyahay wa min culumika cilmu lluuxi waalqalam waxay u daliishadeen qaarkood in waxa weeyaan rasuulku og yahay ana nabiya yaclam jamiica cilmi illahi tacaala maadaabu waysiri uu yihi wa min culuumika cilmu lluuxi waalqalami waxay taasi daliil u tahay bay yidhahdeen wuxuu ilaahay og yahay oo dhan inuu rasuulku ogyahay waa takdiib lilqur'aan yaanu ilaahay lahayn tabaaraka watacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanu amrin inuu yidhaahdo walaw kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr wamaa masanii asuu in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqowmi yuuminuun qaybka haddaan ogahay ma ogiye khayrkaan badsan laha wax ilaahay u waxyoodo mooyaane wax kale qaybkii waxa maqan rasuulka alayhi salaatu wasalaam kama ogeyn manaawine wuxuu ku yidhi mawliidkiisa lowlaahu maa kaana mulku llahi muntadimaa dunyan wa ukhraa bihi kullun qad iftitixat haddaan nabi maxamed jiri lahayn mulkiga ilahay ba iskuma hagaageen buu leeyihi adduun iyo aakhiraba qad kaana nuuran walaa lawxun walaa qalamun walaa samaaun bihi ilaa waqad ruficat nuur buu ahaa buu leeya jiray iyadoo laxul maxfuud aanu jirin qalin aanu jirin saman aanu jirin ولا جنان ولا نار الجحيم ولا عرش ولا فرش ولا حجب قد انتصرت مخلوقات بدن بو شيغي ولا رسولك كودي وري لغا هرابوري مركاسا وحو كسو دبدبين برو في الشبيت كافو الحمديس فالكل من نوره الرحمن اوجده لولاه ما كانت الافاق قد نظمت مخلوقات كلا سو شيغي ودن نور كمي محمد بلغا ابوري بو كليه haddaanu rasuulku jiri lahayna calayhi salaatu wasalaam jirooyinkiiyo waxaa joogaatoona ma hagaageen mid kale wuxuu yidhi halkan hargeysaa lagu iibinaya masaajkan calimataan hortiisa iyadoo lagu iibinaya maalin hagaag assalaamu calayka ya ma ya mu ya maaxiya dunuubi assalaamu calayka ya jaanib alkurabi salaami dushaada ha ahaato nebigii dembiyada dhaafayay salaami dushaada ha ahaato nebigii aafaadka iyo dhibaatooyinka ciday ku abshadaan ka dulqaadayo dembiga yaa dhaafa cimraan aqri cidda dhaafto waad ogaani waman yakfiru dunuuba ila allah ma ilaahay cidaan ahayn baa dembiga dhaafto waa maya wey yaa kurabka iyo dhibaatooyinka waaweyn ciday ku haysato ka dulqaadi kara aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakfifu suu qofka dhibaataysan ciddaa jiirta dhibaatadana ka dulqaadaa waayo waa ilaahay oo qura subxaana wa tacaala haddana waxaasay leeyihiin ay ku hadlayaan qasaa'idka noocaasiya mafaakida ay wata waxaa kamida waxay koobsanayaan axaadiid aad iyo aad u fara badan oo mawduuco makduuba cala nabiy alayhi salaatu wasalaam la dejiyey oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam lagu been abuurtay sida awgeed ba wuxuu leeyahy sheekh maxamed rashiid rida fi fataawi lam naطali cala qisatin min qisas lmawlid الnabawi الshariif ila ra'ayna fiha kaثira min alakhbaar اlmawduuca ma anaan daalacan buu leeyahay qiso kamida qisaskaas ilaa waxaanu ku aragnay akhbaar mawduuca warar la dejiyo beena markaasaa wuxuu leeyay waqad agnahu llahu tacala bifadlihi alcadiim calayh can tacdiimi kayrihi bilkadibi fii siirati ilaahay nabi maxamed waa ka qani yeelay fadliga weyne uu siiyey awgeed in lagu weyneeyo been lagu been abuurto rasuulka alayhi salaatu wasalaam siiradiisa xadiid kasta oo meel lagu sheegaana sax ma aha waxaan sheekhan yar idaacadda uu ka daldalayo habeenadan ama maalmahan oo dhan mawduucaadka iyo makduubaadkaasi ayay u badan yihiin waxaa ka mid ah mawduucaadka iyo waxyaabaha rasuulka lagu been abuurtay qisaska mawliidka ku qoran alqowl biana allaha khalaqa nuura nabiyi min nuurihi uma khalaqa min nuuri nabiyi baqiyata almakhluuqaat waa xadiis bayna leeyihin ilaahay nuurkiisuu ka abuuray nebi maxamed nuurka nebi maxamed baa makhluuqaadka kale laga sii sameeyey bal hadalka xaynkaasiyo ufiirsada wallaahi baan ku dhaartay hadalka nasaarada inaanu intaa ileeg irbad daloolkeed inaanu kaga duwanay kuwa yidhi ciise waa qayb ilaahay ka mid a iyo kan maxaa udhaxeeya nuurka ilaahay baa nebi maxamed laga abuuray markaa nebi maxamed waa nuurkii ilaahay macnaheedu waa qayb ilaahay ka mid a nuurkii ilaahay oo maxamed ah oo qayb ilaahay ka mid a ee makhluuqaadkii kale laga sii sameeyey idan makhluuq oo dhami intiina halkan fadhiida iyo wax laala waxa makhluuqaad jira waa qayb ilaahay kamida weyaan macnaheedu hadalkaa baatilkaa bal ufiirsa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo nisbeynayo lagu been abuuranayo aimatu lxadiisna inuu been yahay waa caddeeyeen waxaa kamida ka kale odhanaya kuntu nabiyan wa aadam bayna almaai watiin nebi baan ahaa iyadoo aadam biyo iyo dhoobo u dhexeeyo yani iyadoo aadam baa la abuurin baa nebi ah waa makduub bay laha culimadu mukhtalaqa kuntu awala nabiyiina fi lkhalqi wa aakhirahum fi lbacthi waxaan ahaa nebiyada kii ugu horeeyey xagga abuurka oo kii loogu horo abuuray baan ahay waxaanaan ahay kii u dambeeyey xagga soo dirista iyo soo saarista ha ilaahayna muxuu inoo sheegay nebi maxamed inuu yahay bashar inagoo kalaa xagga dhalashada iyo abuurka ilaahay wuxuu inagu yihi fi aakhiri suurati lkaaf qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid waxaad tiraa nebi maxamed anigu waxaan ahay bashar waxaa laga yaabaa halkaa haddii lagu joojin lahayn hore lahayen dee waa bashar laakiin waa bashar nooc kala ah markaasaa ilahay wuxu waxaad ku dartaa mitlukum idinkoo kalea aabbihi hooyaa iska dhaleen biyo laga abuuray waxa weeyaan inta ibni aadamku ay ku dhashaan ku dhashay ilahay baa qur-aankiisa isbaa ku leh markaasay beenaha rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u nisbaynayaan oo ay u tiirinayaan waxa kaloo akaadiibta iyo beenaha mawlidka ku qoran ka mid ah inay leeyihiin markii xawo la abuuray ee aadam uu arkay inay dhinac taagan tahay ayaa wuxuu ku hamiyey inuu u dhawaado dabeeto waxa tiri hobajoona horta meherkii ken ha iska soo socone dabeetana waxa uu yihi yaa rabbi ma maada utica rabbi mago maxaan siiya qaala ya aadam salli calaa xabiibi muxamed cishriina mara ka aan jecelahay moxamed laa labaatan jeer ku salli bu ilahay ku yidhi intaasoo meherkii xaawa ah ay kugu xalaaloobaysay sidii uu sameeyey way xalaalowda waa kadib mukhtalaq nabi maxamed alayh salaatu wasalaam aanu odhan walaa yasixu lahu sanad waxaa kamid ah akaadiibta inay yidhaahdeen markii rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu uur calool galay nafaqat laylat alxamli bimuxammadin kullu daabatin liquraysh allaale wixii qurayshi ay geel iyo lo iyo riyo iyo idaali lahayd habeenkii rasuulku calool galay way hadleen bay yidhahdeen watalo maxay ku hadleen waxay yidhahdeen xumila birasuuli illah rasuulki ilaahay baa calool galay bay yidhahdeen watalo maqaybkii waxa maqan ba ogi xayawaanaad rasuulka ilaahay baan ogeyn bal beenta intaa leege rasuulka lagu been abuuranayeg hadday sidani jirto muxuu rasuulku quraysh markii dambe ugu daliishan waaye u odhan waaye war habeenkan calool galay miyaanay loodiinu idila hadal iyo riyihiin oona idiin sheegin inaan rasuul ahay waan calool galay muxuu rasuulku soo odhan waay inay been cad tahay waa mid iskacad wey waxay kaloo yidhahdeen markii nebi aadam dadku uu ka dhacay ayaa wuxuu yihi yaa rabbi asaluka bixaqi muxamedin laa kafarta lii ilaahay ow xaqa nebi maxamed baan kugu weydiisanaya inaad ii dambi dhaaf dabeetana ilahay baa ku uri maxamedka ayaa kuu sheegay ilaah markaad abuurtay baan xagga sare eegayo halkaa carshiga iyabay ku qoran tahay baan arkay laa ilaha illa maxamedun rasuulullah hadi waa min jumlati waxa weyan alakaadiib beenaha ayay kamid tahay rasuulka alayhi salatu wasalaam loo nisbeeyey ma soo koobi karo waxaa si fiican u ururiyey oo asaaniideeda taxqiijiyey oo naqdiyey oo aimadan xadiidka ka soo raray xukunkeeda sheekh ismaaciil alansaari raxmat ullahi caleyh kitaabkiisa lahaa alqawl lfasl bal u noqda cajaahib bal arki doontaane waxaa kamida mukhaalafaadka mawlidku uu leeyahay ee ku jira markay meel marayaan bay istaagaan iyagoole marxaban marxaban ya nuura alcayni waxaanay ictiqaadsan yale aaminsan yihiin in rasuulkii xafladda iyo xuska uu ka soo qayb galo uu yimiba iyo xadradaasi iyo waxaa meesha ka dhacaya ee la tirinayo arrinta noocaasiina waa munkar oo baatil weeye inay munkar baatila tahayna waxayna tusinaya ilaahay wuxuu tilmaamay subxaana watacaala isagoo la hadlaya nebi maxamed iyo ummadiisaba marka ay dhintaan ilaa yawmi alqiyaama inaanay soo baxahayn uma inakum bacda dalika lamayituun uma inakum yawma alqiyaamati tubcatuun maalinta qiyaama baa laydinsoo saaraya oad xabaalaha kasoo baxaysaan iyaguna waxay le nebi maxamed baa xabaashii kasoo fuuray markuu mawliidkii maqlay ilaahay miyaana odhan wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun qolo dhimatay mamnuuc bay ka tahay inay dib u soo noqdaan xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuj ilaa la gaadhayo maalinta qiyaamo u dhacayo ee yaajuuji wamaajuuji lasoo daynayo miyaanu rasuulku odhan ana awalu man yanshaku canhu lqabru yawma alqiyaama anu waxaan ahay qofka u horeeya ee qabrigu ka dilaacayo maalinta qiyaame iyadoo aayaadkii axaadiistaasiba ay tusinayaan rasuulku inaanu adiyada dib ugu soo noqon ahayn ayay leeyihin xadradu nagala soo qayb galaayo markaasaan isu taagnaa rasuulku markuu noolaabaan xataa saxaabadu isu taagi jirin oo rasuulku u diiday inay u kacaan markaasaa weliba waxa ay tilmaameen qaarkood inay sunno tahay in la istaaga oo ninka la yidhaahdo barzandiga mawliidkaa soomaalidu u akhristaana wuxuu leeyahy waqad sana ahlu lcilmi walfadli wtuqaa قyاما على الأقدام مع حسن إنعان بتشخيص ذات المصطفى وهو xاaضر بأي مقام فيه يذkر بلداn waxay suneeyeen bu ley ahlulcilmi iyo ahlulfadl iyo kuwa ilahay ka baqda in lugaha lagu istaago si fiicanna waxa weeyaan wax loo dhugto waayo rasuulkiiba alayh salaatu wasalaam imanaya meel kastoo lagu xusayna waa imanaya war maalintii maalintii saxaabada rasuulku ridwan ullahi calayhim qadiyada khilaafada ay isku haysteen qabriga rasuulku inteebu u jiray talow kam kaana bayna saxaaba wa qabri nabiyi calayhi salaatu wasalaam ee muhaajiriinna ay lahaayeen amiirkuwa annaga ansaarina ay lahaayeen mina alamiir wa minkum lamiir shuqulyar usoo bixi waayo rasuulku wuu odhan waaye waar abubakr baa amiire fadhiiso hadduu quyaru qabriga ka soo baxayo oo mawliidka usoo imisa arrimo waaweyn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo baahnaa dhacay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu iman markaasaa qaarkood waxa ay ka gaadhsiiyeen masalada in la yidhahdo waaba gaalnima haddaad istaagi weydaba oo abu sacuud wuxuu leeyahy facadamu ficlihi yujib cadam اliktiraati bاnabiyi waimtihani fayakunu kufran mukhalifan liwujubi tacdiimi inuu qofku istaaggaa samayn waayaa waxa ay keensanaysaa buu leeyahy inaan rasuulka waxba kasoo qaadahayn oo uu ihaanaysanay ila rasuulkii baa yimi buu ku leeyahy markaa gaalnimay noqonaysaa buu leeyahy oo waxa uu khilaafay weynayntii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam abaatiisha noocaasi oo dhami iyadoo ay ku jirto ayaa haddana ummadda diin looga dhigaya laleeyahy nebigaanu ku sallina ma nebigaad ku sallida mise waxaad tidhahdaa nebigaa abuuray nebigaa adduunya aakhiraba leh oo nebigaad qaninimada adduunya aakhiraba aad weydiisata salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka lagu khalbaya wax kalaana la akrinaya oo abaatila sida aynu tilmaami doono mafaasidiisa waxaa ka mid a inuu ummadii kala tafriiqiyey bidcadana waxaa lagu yaqaana ummadda inay kala tafriiqiso albidcatu maqruuna bilfurqa bidco iyo kala tag ummaddu ay kala tuta iskhilaafta waa laba xidhiidhsan weeyaan macaasi fara badan baa la sameeya inta adeegkao dhan la xadreeyo ah uhda la guro oo durbaan la garaxdo salaada subaxna laga seexda rag iyo dumar ba isdhex gala dumarkaan xijaabnayn baa lasoo saara mutabarijaada waa la heesaayo waa la raqsiyaa mataa kaana raqsu fii diinina cibaada inuu qofku isqalqaloociyo u israxo u taasaa goormay cibaado noqotay diinteena kamida asalkuma leh durbaankii dumarka unu banaano waktiyada arooska iyo waktiyada ciidaha ayaa rag ay garaacdaan oy leeyahy rasuul baanu ku xusaynaa masaajidaas oo dhan buu leeyahay isagoo sidaasa haddana la doonay ummadda in diin looga dhigo sidaaynu tilmaanay waa la dirtay inaanu diinta kamid ahay waktigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee dabadii u yimi haddana waxaa la isku dayay baliin shubahaad loo sameeyo wax loo dhoobdhoobo bal kuwaasi ayaynu waxoogay ka tilmaamaynaa waxaa ka mid ah oo ay xujaysteen ay daliishadeen aayadda ilaahay uu leeyahay qul bifadli illahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaad tidhaahdaa ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa ha ku farxaan taasaa ka khayr badan adduunyada ay ururinayaane waxay leeyihin fadliga ilaah iyo naxariista aayadda lagu sheegayaa waa mawliidka waa dhalashadii rasuulka su-aasha koowaad ee la weydiinaya waxay tahay wayaa sidaasi idinku yidhi ma rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadligii raxmada sidaa ku fasiray ma saxaabada ayaa ku fasirtay haddii waxa weeyaan fadliga iyo raxmada looga jeedo dhalashada rasuulka muxuu rasuulku ugu farxi waaye xaflada u dhigan waaye oo ayadda ugu dhaqmi waaye rasuulku ugu farxi waaye xaflada u dhigan waaye oo ayadda ugu dhaqmi waaye
ku dhaqankeeduna waxa weya inuu ka bilaabo haleen aayadda fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay oo ay sheegayso ee ay leedahay ha lagu farxo aayadda qaybteeda hore haddii akrii lahaayeen way baran lahaayeen
oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa aayaddaa qur-aanka uu yidhi ya ayuha annaasu qad ja'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wa hudan wa raxmatun lilmuuminiin waana xagga ilahay idinka timi wax laabaha iyo quluubta shaafiya idiin yimi hanuun baa idin yimi oo naxariis baa idin timi muuminiintu ay helayaan waa qur-aankii yani markaasaa ilahay wuxu uhi qul bifadli illahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxu huwa khayru mima yajmacuun idan fadliga ilahi iyo naxariista leelaya lagu farxo waa maxay ha lagu farxo waa maxay waa ka aayadda qaybteeda hore lagu sheegay waa qur-aankan munazalka ilahi subxana wa tacala uu soo dejiyey sawgeed baa saxaabada rasuulku ridwan ullahi calayhim ay sidaas aayadda ku fasireen sida uu leeyahay ibnu lqayim raxmat ullahi caleyh ibnu jariir baa soo raraya aahaarta saxaabada aada fasira siyo qurtubiba abu saciid alkhudri wuxuu yihi fadlu llahi waa alqur'aan fadliga ilaahay lagu sheegay aayaddu waa qur-aanka waraxmatu an jacalakum min ahli naxariista ilahay lalaya ku farxana waa inuu ilaahay ahlulqur'aanka idinka dhigay kuwa qur-aanka rumaysana raacay ibnu cabbaas iyo kayrkiina waxay yidhaahdeen cabdillahi ibnu cabbaas radi allahu canhu isaguna waxa uu yihi fadl llahi lislaam fadliga ilahay addu ay sheegaysa waa islaamka wa raxmatuhu lqur'aan naxariista aayaddu tilmaamaysaana waa qur-aanka sida awgeed baa wuxuu leey imaamu shaatibi raxmatullahi caleyh fi muwaafaqaat qofka aayad qur-aana ku fasira amaba se ugu dhaqma si aanay ku fasirin amaba si aanay ugu dhaqmin saxaabadu ridwaanullahi calayh tafsiirkiisu waa baatil waayo aayadda qaabkay ugu dhaqmeen iyo camalkoodii iyo qofkani qaabku ugu dhaqmay baa iska hor imanaya inay saxaabada ridwaanullahi calayhim toodu ay sax noqoto ayaana ka midan oo uga awlaysan oo uga dhow in qofkan dambe ee fahamkoodii camalkoodii mid ka duwan la yimi kiisu saxuu noqdo saa ogeed waxaanu leenahay ilaahay subxaana watacaala inamuu farin habeenka caynkaasiya in la farxo iyo in ixtifaal la sameeyo rasuulkuna inama farin manuu samayn ummaddana uguma yeedhin farxadda ayaddu ay tilmaamaysana noocay tahay waynu sheegay dabada xataa haddii laga soo qaado bal waxa la leeyaha lagu farxay inay tahay dhalashada rasuulka sidema loogu farxaya ma sidii saxaabada ay ugu farxeen oo ah in la raaco rasuulka oo la rumeeyo oo lagu daydo oo diintiisii loo gargaaro oo bidaca la yska ilaaliyo mise in lala soo dariyo lala yimaado arrimo cusub oon diinta ka mid ahay waktigii rasuulka alayh isalaatu wasalaam sida loogu farxay hadda waa siday saxaabadu ugu farxeen ee si ka duwan haddii loogu farxo khalad bay noqonaysa waxa kaloo ay yidhaahdeen war mawlidku waa bidaco ee buuqa badan naga daayo wadaadada yaryahow laakiin waxba aan farxin haddaan idhaahno waa bidco waa bidca xasana waa bidco wanaagsan ayay yidhaahdeen waxaan leenaha taasi waa qirasho ay qirteen horta mawlidku inuu bidco yahay afkiina caana lagu qabay baynu leenahay mar haddaad tidhahda waa bidca ee inuu bidco yahay qiratee inay wanaagsan tahay maxaad ku garateen ma caqligaad ku garateen inay bidco wanaagsan tahay hadday idhahdaan caqligaynu ayaanu ku garanay dee waxaynu leenahay dee caqliga laguma garto shaygu inuu cibaado yahay inaanu cibaado ahayn oo shaygu inuu cibaado yahay waxaa lagu gartaa oo qura inuu ilaahay inoo sheego ama rasuulku inoo sheego haddii kalena waa am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam yaadan bihi illah cid kale wax ku sharciyeysada haddii kale ay noqonayso hadday idhahdaan sharcigaanu ku garan waxaa leenahay ayna shar meel sharciga tusinaya in arrintaasi tahay arrin wanaagsan oo qurux badan oo dhibanweysan oo la mahadiyo oo waxa la idhaha tashabuha waxa kaloo aynu leenahay halkee baad ka keenteen inay diinta ku jirto bidco wanaagsan iyadoo rasuulku uu tilmaamay inay kullu bidca tahay dalaala oo ay tahay sharu lumuur baadiyo inay tahay arrimaha kuwa u shar badanaysa marduuda ay tahay o ihi man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa rad qofka camal qabta aan diinta ee daliil looga haynin waa lagu celinayo rasuulku uu yidhi sibad odhan kartaa waxaa jirta bidca xasana maxaad hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee bidco dhan balaalow ku tilmaamay aad kaga soo reebteen kuwa inaad ku tilmaamaysa inay bidac qurux badan sawgeed baa wuxuu leeyahay shaatibi raximahullah isagoo ka hadlaya qaybinta bidcada soo loo qaybiyey ina hada taqsiima amrun mukhtarac laa yadullu calayhi daliilun sharci qaybinta arrinkaasi oo la ydhaha bidca xasana iyo bidca sayi-a jirta waa qaybin la yska samaystay oo daliil sharciga aan lahayn iyada lafteeda ayaa bidcaabay lahayn aimadu qofka idha bidca xasana ayaa jirtana waa qof diinta nuqsaan ku tulmo weeye iyo inaana dhamaystirmin oo la qayb wanaagsan oo diinta ka mid a ayaa waktigii rasuulka maqnayd oo iminka aan ku daraya kufaar baa u timi salmaan ulfarisi o markaasa waxay ku idhaahdeen laqad callamakum nabiyukum kullu shay nabigiina wax walba waa idin baray xata alkhilaa xataa sida loo xaajo gudanayo qaala ajal wuxuu yidhi ha muslim baa warinaya war min rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan waxba ka tegin xataa ummadda baray qaabkay suuliga u geli lahayd siday uga soo bixi lahayd ayaa bari waaye haddii ay sharci tahay in habeenku dhashay ama maalintu dhashay mawliid la dhigo oo la xuso dee diinta kamid tahay muxuu u beri wahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam ta kale waxaynu leenahay bidcada wanaagsan iyo tan xunaad sheegaysaan maxaad ku kala soocdeen ee midna u tiraa way xunta midna u tiraa wad way wanaagsanta dee iyo miisaan miisaankeed baad saarteen bidaca oo dhami haddii miisaanka la saaro waa sayi-a waa dalaala waa shar waa marduuda haddii baabkaasi la furo oo ladha bidaca xasan ee bidaca sayi-a jirtana nin waliba intuu wuxuu doono sameeyo inbuu quyar iska odanaya isagoon isdhibin waa bidca laakiin waa bidca xasana waxa kaloo jawaab kale ay tahay waana muhima u fiirsada haddii samaynta mawlidka dhigitaankiisu uu yahay bidco wanaagsan talow bidcada wanaagsan muxuu uga tegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo wanaaggeeda uu si seejiyey maxay saxaabadu uga tageen oo maxay ummaddu uga tagtay ilaa muddo lix qarni iyo lix boqol oo sanadooda hadday wanaagsan tahay oo maxmuuda tahay oo barakaysan tahay ajir laga heliyo oo aanay ummadda ugu sheegin ay uga qarinayen inaanay taasi ahayn daliil cad oo tusinaya inaanay xasano ahayn ay tahay sayi-a mid xud saa ogeed baa wuxuu leeya sheikhu lislaam kullu maa lam yasunnahu wala staxabahu rasuulu llah wala axadu min haulaa aladiina yaqtadii bihim almuslimuuna fii diinihim wax kastoo rasuulku aanu sunnayn oo aanu jeclaysan أحد كوا دين تلقى إذا كم إذن آنو على شرور السنين وصحابته فإنه من البدع المنكرات بدعة سريعة الدين كمدية ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة قفنا حقوا من لها منعها إنه إذا هذا بدعة حسنة وحاين كاسو كلاح هذا الكنوع أنا وأنا كنت بقمي موليدك تماما رسولكم السنين ما على يسن صحابونا كاسو كلاح ومن البدع المنكرات وغمت تمامي كرمك بدعة حسنة waxaa kaloo ay yidhaahdeen sababta imaamu muslim uu warinayo inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalinta isniinta uu soomi jiray oo dabeetana la weydiiyo lai maxaad u soomaysaa oo uli daaka yawmun wulidtu fiih fii wulidtu wa fiihi unzila calaya waa maalintaan dhashay waana maalintii diinta lagu soo dejiyay kamayna taatijinahayn rasuulku inuu xusay calayhi salaatu wasalaam maalintii waxa weeyaan uu dhashay waxay sababta ay noqonaysaa bitawfiiq illaah xadiidka cayinkana wax daliil idinkuma jiro waayo xadiidku miduu tilmaamaya rabiicu awal labiyo tobankeeda ama sabti ha noqoto ama axad ha noqoto ama jumco ha noqotee inuu rasuulku xus samayn jira miyuu xadiidku sheegaya inuu isniin rasuulku soomi jiray buu xadiidku tilmaamaya oo soomkeedaana uu ku xileeyey amaba se uu ku sababeeyey inay tahay maalintii uu dhashay iyo sabab kaloo ah inay tahay maalin acmaasha la rafciyo oo dadka loo dambi dhaafo marka waxaanu leenahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam labiyo tobanka rabiiculawal weeyaan taynu isku haysanaa isniinta ma la soomi karaa iyo lama soomi kara maaha doodu isniinta in la soomaa inay sunno tahay khilaaf kama taagna rasuulkuna uu sameeyey war labiyo tobanka rabiiculawal caawa sabtida ah caawa kalo habeen dambe adu waa meelaha axad ama sabti ama isniin labiyo tobanka sabti axad ama isniina inuu rasuulku xus u sameeyey daliilu keena weeyaan arrinta ha ku wareegina rasuulku isniintu soomi jiray taasi mid laysku haysto maahe waxaa kaloo aynu leenahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam labiyo tobanka rabiiculawal mar haddaan waxba samaynin laa soon walaa wax kale dee waa inaynu rasuulka ku dayno inaguna aynaan waxba samaynin ee sideenii hore inaynu noolaano cibaado cusub oo dheeraadana aynaan soo kordhin waayo ilahay baa laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan baa idinku sugan oo wuxuu sameeyey aad kaga dayataan wuxuu ka tegeyna aad kaga dayataan oo aad kaga tagtaan oo idinkuna aydaan samayn waxaa kaloo aynu leenahay haddii rasuulku maalintii isniinta ahaydo uu dhashay uu soomay dee sharcigu waxa uu yahay inaadma maalinta isniinta aad soontid bal isniin kasta oo usbuuc kasta ku jirta sharciga kugu qabsatee oo ha ku tidhaahdo waa bidce wadaadkeeda saa ku idhahdo aniga ikay laba dharbaaxaan ku dhufanaya isniinta in la soomo waa bidca ka ku idhahdo taa laguguma haysta wadaadow waa mashruuc maxaad laakiin adigu uga tallaabsatay oo aad u tiri anigu soomi maaye goolal baan qabanaya iyo wanan bari waaweyn habeenkao dhanna waan xadaraynaya durbaan baan tumanaya oo khasaajkan soo sheegnay baan akrinaya maxaad soomkii rasuulku isniinta soomay aad ugu gaabsan weyn sidau rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu gaabsaday saxaabaduna ay ugu gaabsadeen ridwaan ullahi caleyh waxay tahay xaqiiqa aan la inkiri karin oo qolooyinkaasi aan la inkiri karin inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisaasi ay khilaafeen xadiidkaa tilmaamaya in maalinta isniinta rasuulku uu soomi jiray oo maalintii rasuulku uu dhashay iyagu waxay leeyihin waaba ciid waa yawmu aklin wa shurbin wa dufin wa ghina oo maleeteen wax la cuno la cabo oo durbaan la tuntoo qasaa'id la akriyo waayo sad xadiidka u daliishanaysa iyo xadiidku wuxuu tilmaamaya maalinta isniinta inuu rasuulku soomay idinkuna waxaad leeyihin waxaad leedihin aruur iyo dibi iyo wanan baa la qalaya bal waxa weeyaan waabay diideen maalinta noocaasi in la soomo oo ninka la yidhaahdo ibnu caashir ayaa wuxuu leeyihi maalintii mawlidka ayaan anigoo iska tamashraynaya xagga xilliga baddaan u baxay buu yidhi dabeetana waxaan meeshii ugu imi asayid alxaaj ibnu caashir ninkii la odhan jiray waa ibnu cabaad ninkaa hore ee sidaa leh ibnu caashir baan meesha ugu imi buu leeyi oo halkaa maalintaasi jooga oo asxaabtiisina ay la joogaanoo raashin fara badan ay cunayaan meeshaa kusoo urursaday deetana waxay fadal waa kaari raashinka nala cud deetana waxaan ku uri waran soomaah sheekhiibaa saa eege buuhi indhaha galka intuu ka hoosaaray igu gubay nadra munkara buu eege buuhi suri hada yawmu farx wa surur yustaqbaxu fii mitlihi sawm kalxiid war waa maalin farxadeed iyo raynrayneed maalintan oo kale waaba foolxuma in la soomaa sida ciidda in la samakool xumaal riwaaya sheekh hoshaa haddaba ugu daliishanaysaa ixtisaalka iyo xuskan xadiidkuna rasuulku isniintu soomi jiray sadiga la jecilo soomabo waa mamnuuc waaba arrin fool xunba alxadiisu siwaad siwaad wa anta siwaad adiguna tog baad joogtaa qarkii waxa weeyaan xadiidkuna qarka kale ayaa u jooga shaqayskuma lihidin ka labaad saxaabadu xadiidkan waxay ka fahmeen oo qora maalinta isniinta in la soomaa inay sunnata laakiin kamay fahmin in maalintii rasuulku dhashay calayhi salaatu wasalaam loo sameeyo xuskan maanta la sameeyo hadday ka fahmeenna deemne indhaha noo saara halka saxaabada ridwan ullahi calayhim ay ku sameeyeen waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha xujiya daliil ay ka dayeen xadiidka bukhaari iyo muslim bee warinay xadiid ibni cabbaas rasuulku markuu madiine soo galay wuxuu arkay yuhuud oo sooman yowma cashuura dabeetana wuxuu war maalintanaad soomantii maxay tahay waxa waa maalin weyn o waa maalintii ilaahay tabaaraka watacaala muuse iyo qoomkii si fircoon uu ka badbaadiyo fircoonna uu qarqiyey markaa muusaa soomay isagoo ilaahay umahadnaqaya annaguna waa soomayna markaasuu rasuulku uhi muuse annagaa ka mudan kuwa wuu soomay wa amara bisiyaami in la soomana wuu amray waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihin in mawliid la dhigo ayaa xadiidkaa laga faa'iidaysanaya shukran lilah calaa maa manna bihi min iijaadi nabiyi raxma suyuuti baa xaawida saa kule iyadoo ilaahay looga mahadnaqaya jirsinta rasuulka uu jirsiyey sidayna suurtagal maa xadiidkan in qadiyada noocaasee loo daliishado waayo ixtisaalaadka noocana waxaynu tilmaanaynay in kuwa aanu rasuulku samayn calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna aanay samayn culimadii ka dambaysana aanay samayn in markaa xadiidkaa loo daliishado inuu tusinayo waxa ay khilaafsan tahay camalu nabiy calayhi salaatu wasalaam wa camalu saxaaba tafsiir kastoo xadiid lagu fasiro ama si kastoo loogu dhaqmo khilaafsan si rasuul ku fasiriyo saxaabadiyo sidii loogu dhaqmay wuxuu noqonayaa tafsiir khaldan xadiidkaasi wuxuu tusinayaa oo qura yowmu caashuura in la soomo rasuulkuna dee soomun buu sameeyey awrna ma soo iibin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wanana ma qalin durbaanna ma sumin fashaahidna lama akriyin yowma caashuura ninka sooma cidna kuma haysato ta kale dee rasuulku calayhi salatu wasalaam musharic buu ahaa farrimo xagga ilaahay ka sigi haddii rasuulku maalin uu tilmaamay inay fadli badan tahay oo cibaado uu ku gaar yeelo dee waa inaynu kaga dayanno laakiin inaynu inaguna nidhaahno maalmo kaleynu saasoo kala samaynaynaa oo kuwa rasuulku sameeye oo kalea dee xaq uma lihin ile inagu musharixiin ma nihin inamaa calayna alitibaac lalibtidac rasuulka inaynu ku dayanaa waajib inagu ah inaynu inagu wax iska bilaabano ay nooma banaana cibaadaadkuna qiyaas kuma sugnaadaan oo lama odhan karo sida rasuulku u soomay ayaanu anaguna ixtifaal aanu udhigayna ciid aanu uga dhiganayna oo cibaada qiyaas kuma sugnaato caqliguna sugnaanteeda majaalkuma le nas bay ku sugnaataa am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam yaadan bihi illah man axdatha fii amrina hada maa laysa min fa huwa rad ayaa u daliila oo aynu in badan waxa weyan ku celcelinay qaarkood waxa weeyaan waa ka xishoon waayeen inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku been abuurtaan waxaa xadiidkaa isniintu i xusuusiyey malaa laba sano ama saddex sano ka hor bay ahayd ayaanu nin tuma dheer baanu bas soo wada raacay waanu isdhinac fadhiisanay isagaa igu bilaabay oo oo i qodqoday ui ma mawlidka nabigaa diidna tabe mawlidba ma soo qaadina nin kale la sheekaysanay waxaan adeer ku iri nin maalintaasi xus la sameeyo ciid laga dhigtama daliilbaa bays wuxuu dhaha daliilbaan haya oo waa maxay waa xadiidka bukhaari warinaya ee tilmaamaya in rasuulku maalin isniina isaga oo sooman uu xusuustay inay ta maalintii u dhashay deetana intuu soomkii jabiyey uu saylada tegey oo laba war uu soo iibiyo uu qalu alla beriyey waxaan ku wallahi hadday taasi jirto waa bay fiican tahay anigaaba berri laba wan soo iibinaye ba waxaad samaysaa iminka baska markaynu ka degno halkan maktabad agteed buu ina dhigaya bukhaarina wuu yaallaaye bukhaarigaynu soo qaadayna dadkana waynu isugu yeedhayna ay ka soo saar xadiidka caynkaasiya ma bukhaari bu ku yaalla xadiid caynkaasi muslim bu ku yaalla xadiid ba rasuulku isniintu soom mid la isniintu soom jabiyey oo wananusaybi xaggu bukhaari kaga yaalla been buu u badheeraya wuxuu ihi may annagu waxa wax ka weyn baanu ku mashquulsanno xuskii nebigaanu ku mashquulsanno adiguna gaal baa tahay buuli gaaladana waxa weya lama hadlo haadeer maxaad ugu gaalaysiisay salaadii casar baa iminka soo tukadeen naga gaal baa tahay oo waxaa diidan salligii nebiga xaggaan ka diidana soomeen iminka hortaada ku salleeya yani taharab waa ka cararo waa ka horday munaasarada waayo wuxuu ogaya inay been cad tahay xataa aanay meella ku qorayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam isniin soo muujabiyo wanan uu soo ibiyey sheekh cabdilkariim xasan xoosh xafidahullah ayaa wuxuu tilmaamayaa isagoo masaladan ka hadlaaya nin soomaaliya baa kitaab qoray la yidhaahdo nasrulmu'miniin markaasaa kitaabka xaggiisa hore wuxuu leeyahy mawlidku waa muxdatho rasuulka waa ka dambeeye rasuulku mu ogeyn waxoogay markuu socdaa buu is ilaabaya markaasaa wuxuu odhanaya rasuulku wuxuu yihi man anfaqa dirhaman fii mawlidi dakala aljanna ninka mawlidkayga hal dirham ku bixiya jannadu gelay or rasuulku waa is ilaabay wadaadku oo wadaadkii lahaa mawlidku rasuulka waa ka dambeeye haddana le rasuulku wuxuu yihi ninka hal dirham ku bixiya mawlidkayga jannadu gelaya markaasaa sheekhu wuxuu leeyahay nin masriya kitaabka u daabacayo malaa lacag uu doonay unbaa ku kaliftay daabicistiise waxa noocaasi intu ka yaxyaxay bu wuxuu halkaa hoose kaga qoray macquul maa inuu rasuulku waxa weeyaan hadalka noocana yidhi soo ka sheekhu soo sheegay inuu rasuulkaba ka dambeeyey markaasaa sheekhu wuxu le haddaad kitaabkaa tiraada isiiya way kaa qarnayaano kuma tusinayaan waayo tacliiqa iyana hoose ee sheekhaasi uu ku tacliiqay waxaas inaanay macquul ahayn oo hadal mutacaarid oo iska hor imanaya uu yahay ayaa waxa weeyaan ay qarinayaan oo ay ka cararayaan muujintiisa waxa kaloo yidhaahdeen waar in mawliidka la dhigaa waxa uu tusinayaa maxabada rasuulka iyo weyneyntiisa waxaynu leenahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la jeclaadaa waa waajib in la weyneeyaana waa waajib laakiin rasuulka sida loo jeclaanayo iyo sida rasuulka loo weynaynayo loo weyneynayo sharcigaa laga qaadanaya lagaga dayanaya hawada dadka iyo dooxooda iyo sidaa ula muuqato ma aha haddii sidaasi laga daayana nin waliba wuxuu iska samaysan lahaa afcaal uu leeyahay rasuulka jacaylkiisaan ku muujinaya weyneyntiisa waxaa kaloo aynu leenahay maxabada rasuulka iyo weyneyntiisa ma aha inay keensato in bidac lala yimaado uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka digay ee waa inay u dhacdo wejiga mashruuca ah waa in rasuulka la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam oo la adeeco oo hadigiisi lagu daydo oo sunnadiisa la qabsado oo diintii dadka ugu yeedho la nashriyo la fidiyo oo maxabadiisa iyo jacaylkiisa laga horraysiyo maxabada nafta iyo maalka iyo waladka iyo waalidka iyo dadka oo dhan sidaasi ayay noqonaysaa laakiin maxabada iyo tacdiimka rasuulka in bidac lagu muujiye maaha ilaahay idinku dheersheeye maxaa rasuulka ay u qabanaysaa in maalintaasi inta la qalo awr kurus weyn durbaano la soo qaato la xadreeyo ayo maxaba linabiyiba hadalka ayaa ku jirta waxa weyneynteebaa ku jirta rasuulka la weyneynaya calayhi salaatu wasalaam ta labaad adiga iyo saxaabada keebaa rasuulka jeclaabaad umalaynaysa adiga iyo saxaabada keebaa rasuulka u weyneyn badnaa adiga iyo saxaabada keebaa rasuulka u aqoon badnaa diintiisa u cilmi badnaa iyo sunnadiisa iyo hadigiisa de waxaan filayaa jawaabtu inay tahay saxaabada mar walba adiga iyo saxaabada keebaa khayrka ku dadaal badnaa oo u dheerayn jiray sakila-aan dee saxaabada haddii markaa rasuulka maxabadiisa iyo weyneyntiisa ay ka mid tahay in maalintii uu dhashay mawliid la dhigo oo xus gooniyo la sameeyo iyo acmaal gooniyo maalmaha kale aan la samayn jirin taba maxay u samayn waayeen ma rasuulka aanay jeclayn saxaabadu ma rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaanay saxaabadu weyneynahayn xaasha wakalla lama oran karo saxaabada rasuulka may jeclayn mana weyneynahayn laakiin saxaabadu sii sharciga ahayd bay u weyneeyeen rasuulka waa in isaga un lagu daydo oo tallaabo wadadiisa aan laga bixina marose aan laga leexay adiguna si aan sharci ahayn baad doonaysa inaad rasuulka weynaysa markaasaad hoos keenaysaa maxabada iyo tacliimka si aad u qurxisid waxa kale ay yidhaahdeen ixtisaalka waxaa la yidhahdaa ama xuskani acmaal badano khayra baa ku jirta bay yidhahdeen oo qur-aan akrintii baa la isugu yimaadaa oo ilaahay baa la xusaa oo nebigaa lagu salliyaa oo siiradii rasuulka ee wanaagsanayd baa la akriyaa oo masaakiinta ayaa la quudiya ee bal maxaa diidanti ma in khayrka la isugu yimaado miyaa diidanti salliga nebigaad diidantihin qur-aanka la akriyaad diidantihin ma in masaakiinta wax la siiyaad diidanti waxaynu leenahay ma intaa midnama diidanino intuba waa wanaagsanta laakiin waxaynu diidannahay maalin ka mida maalmaha sanadka oo aanu nebi maxamed sheegin in si gooniyo loo xuso inaad si gooniyo u xusko ayaynu diidannahay oo waxaynu leenahay maalintani maalmaha kalun bay lamid tahay rasuulka ha khilaafina sidii uu ka yeelay un ka yeel intii uu sameeye un samee oo in kale adigu ha ku dari waxa la akrinayaa wax fiicanna waa noqon karaa wax khaldanna waa noqon karaa sidaa awgeed baa ibnulxaaj wuxuu leeyihi haddii qola ay meel isugu baxaan oo idha anagu maalintaa saxiixulbukhaarigun baanu akriyaynaa bukhaariga in la akriyaa maalinta waa bidac oo taba maxay bidca ku noqotay waxay bidca ku noqotay niyatulmawlid baa dee la socotay oo sababta bukhaariga loo akriya waxay tahayba dhalashadii rasuulka lagu xusaya xuskaa markaa bidca ka dhigay akrintii bukhaariga maalinta iyadoo bukhaariga akrintiisu aanay sid sideeda aanay u xumayn ay wanaagsan tahay acmaasha aynkana adilada ku soo aroortay guud bay deliishadaan oo adilada ka warramaysa in qur-aanka la akriyo in ilaahay la xuso in nebiga lagu saliyo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisa la akriyo in masaakiinta wax la siiyo adiladaas ay deliishanayan dahadeed adiladaas waxay daliil u tahay acmaashan in la sameeye ma waxay daliil u tahay in laba iyo tobanka rabiicilawal xus la dhigo may daliil u tahay waa maya aslan bana aslan bana cibaadaadku kuma sugnaadaan adilada caamka ah markaad cibaada aad sugaysid iyo waxaad leeda ilaahay baa loogu dhawaanaya laabudda waa inaad keento daliil gaaro iyada tusinaya marka adilada guud ee khayraadkan kala laysa daliil uma noqon karto xuskan ila laba shay bay kala yihin waana kala soocmi karaan waxaa dhacda in xuska la sameeyaba intaa midna aan la samayn waxaa kaloo dhacda intaa in la sameeyaba xusaanu jirin marka waa laba shay oo kala gooniye mid waliba daliil gooniye ayuu u baahan yahy adilada markaa caamka ee tusinaysa acmaashan inay mashruuc tahayna looma daliishan karo baynu leeyahy oo taasi waxay noqonaysaa bidac alibaafiya bidaca waxa weeyaan shay asalkiisu uu mashruuc yahay oo si khaldan waxa weeyaan loo isticmaalo wakti gooniye loo sameeyo shareecadu aanay u samayn amaba se waxa weeyaan kayfiyad gooniye loo qabtay oo shareecadu aan oraha loo qabto shaygaasi ayaa la dhaha bidaca ibaafiya saxaabada rasuulkuna waa ka digeen oo su-aal baan idin weydiiyey cabdillaahi ibnu mascuud muxuu ku haystay kuwii masaajidka fadhiya lahaa halliluu mia kabiruu mia sabixuu mia waxay wadeen miyanan tasbiix iyo takbiir iyo tahliil muxuu ku haystay ee wuxuu ku haystay waxay ku dareen inay isu soo urureenoo xalqada ay sameeyeen aan waktigii rasuulka la samayn jirin oo ninuu dhex taagayo oo u tirinayo siyaadada iyo dheeraadkaasi ayuu ku haystay sidaasoo kale waxaan leenahay salliga nebiga laydinkuma haystay waa sax haddaad nebigan ku salliyaysaan oo aydaan baryahay laakiin waxaa laydinku haystaa waxan kale aad ku darteen iyo maalmaha aad u qoondayseen salliga nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uqaybsamaa laba qaybood salli nebi calayhi salaatu wasalaam oo meelaha qaarkood si gooniya in loo xuso loo waajibiyey ama loo suneeyey sida atixiyaadka dambe iyo waxa weyan aadaanka marka la dhameeyo wa kadalika marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la maqlo marka la ducaysanayo si gooniya in rasuulka loogu saliyo ayaa loo sharciyey meelaha kale si gooniya aan loo sheegin maalinta jimcoo kale in la farabadiya si gooniya loo sharciyey maalmaha kale iyo waktiyada kale si gooniya aan loo sheegin dee inagu maalinna uma xadidi karno oo iskama wadan karno bisha intaa heblaayo maalinteeda intaasiya in salliga nebiga la badiyaaba si gaaro mashruuca ma odhan karno oo dee daliil bay u baahanta bal u fiirsa cabdillaahi ibni cumar nin baa agtiisa ka hindhisay markaasaa ninkii agtisa ka hindhisay waxa uu yihi alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ilahay baa mahadleh nebigana uu ku saliyey cabdillahi bni cumar radia allahu canhu wuxuu yihi wa ana aqul alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah walakin ma hakada callamanaa rasuulu llah dee hadalka inaad tiri horta ma xuma sidiisa uma xuma oo aniguba alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waan odhanaya oo ma diidani laakin dee sida rasuulkunamuu barin oo rasuulku ma odhan markaad hindhistaan mahadinta ilaahay inaad nebiga ku sallidaanna raaciya ee ilaahay mahadiyun bu yidhi alxamdulilah na marka inta aad ku dartay salliga nebigu isagoo sidiisa u saxa inaad markaad hindhista aad ictiqaado inaad nebiga aad ku sallido inay sharci tahay dee taa lagaama ogola sidaasun baynu leenahay in nebiga lagu salliyo rasuulka ayna bari calayhi salaatu wasalaam laakiin la rabiiculawal baa si gooniya loogu salliyaya dee rasuulku inamuu barino daliil bay u baahanta whada saciid ibn musayib wuxuu arkay nin tukinaayo salaad yuksiru fiiha min alrukuuci wasujuud rukuuc iyo sujuud fara badan bay leedahay markaasaa wuxuu ku yidhi yaa cabdallah war adoonka ilaah salaada iska dayaana naarta ku gelina markaasaa waxa uu yidhi ma salaad baa naarta ku gelaya markaasaa saciid ibn musayib waa taabici wuxuu ku leeyahay waxaa naarta ku gelinaya mukhaalafatuka lisunati rasuulillah inaad sunadii rasuulka khilaafto oo siduu u tukaday si aanayna u tukan marka maanta haddii la yidhaahdo rabiiclawal in si gooniya loo xuso labiyo tobankeeda oo si gaara rasuulka loogu salliyaa diinta ka mid maaha waxaa lagu odhan salligii nebigu diiday war salliga nebiga ma diidaniye xuskan gaara baan diidana salliga nebigaa naar ku gelinayo kuma lihiye bidcadan iyo xuskan aad samaystay rasuulku aanu samayn ayaa naarta dadka geysa buu rasuulku yidhi baan ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxyaabo fara badan baa jiro adillada guud la hoos geyn karo oo iyaguba ay nala qirayaan mar haddaanay si gaara rasuulka uga soo aroorin inay inay bidca tahay oo bal su-aaleynu weydiinayna ayaa ka jawaabaan waxaynu leenahay aadaanka ka warrama aadaanka ereyadiisa soo eriyo wanaagsan maaha maxaa u dambeeya laa ilaha illa allah soo maaha laa ilaha illa allah markuu muwaadinku yidhaahdo hadduu muxamedan rasuulullah xagga dambe kaga dara ka war ma sunna mise waa bidco soo bidco odhan maysi maxaad bidca u tiri ma laa ma muxamedun rasuulullahi ba bidcaah maanu ilaahay ka baqanahayn ma rasuulkaad leelan tahay sheekhow oo orad jeclayd soo odhan maayo war mee rasuulka lama celiyo maxamedun rasuulullah waa fiican tahay dee halkaa rasuulku mu odhan jirin daada intaasun baa lagu leeyahy salliga nebigu waa fiican yahay masaakiinta in wax lagu soo qaysto waa fiican tahay laakiin dee rabiico war rasuulku si gaara uma samayn jirin ee intaa ka daabaa lagu leeyahy ba waxaad ka warantaa salaada duhur sunno raatibada ka horaysa soo maaha sunnaha raatibada ka horaysa axaadiista qaarkood inay laba yihiin bay sheegtay qaarna in laga badin karo afar laga dhigi karo oo haddaan shan tukada ka waran shan ragcadood salaad duhur ka horeeya oo marka laygu qabsado aan idhaahdo miyaanu rasuulku odhan calayhi salaatu wasalaam asalaatu khayru mawdic salaadu meel la istaago oo meesha u fiicane badsada oonu rasuulku odhan calayhi salaatu wasalaam aqrabu ma yakunu lcabdu min rabbi wahuwa saajid faacinii calaa nafsika bikasrati sujuud saxaabigiin waxaan jecela inaan jannada kugula muraafaqoodo miyaanu odhan iigu kaalmay inaad sujuud badan la timaadad salaad badan tukato hayana waan badinayaayo rasuulka afar baa ku fillayd ee aniga shan baan gaadhsiinaya haddaan idhahdo ka hor soolamoonaya maayo waa khalad inaad shan ka dhigto waadeer ma salaad baa khalada qur-aanun baan akrinayahay oo rasuulkaan ku salliyaya oo subxaana rabbi alcadiim iyo subxaana rabbi alaclaamaabe deme salaadu khalad maahae sida rasuulku muu samay de adeer salliga nebigu khalad maahae rabiicul awal kumuu gaar yeelin waa ku hortaalaabal meel uga dhawaaq sheekhow waxaan salliga nebiga inaan si jamaaciya u qaadno maxaad ku diideen ba yidhahda miyaanay jamaacadu khayr badnayn oo yadullaahi maca aljamaaca aanu rasuulku odhan alayh salatu wasalaam adeer su-aal baan idin weydiinayna waxaad ka warantaan salaadan cishaayo imakaynagu soo fool leh haddii ilaahayna gaadhsiiyo atixiyaadka u dambeeya soo salliga nebigu kuma jiro rasuula kuma sallii doono bal haddaynu kor u qaadnaynu soo eegana ka warrama oynu nidhaahno yadullaahi maca aljamaaca soo khalad noqon mayso ma salliga nebigaa khalada maya salliga nebigu khalad maahe dee halkaa marka la maray rasuulku kor uma qaadi jirin dee rabiiculawal salli nebiyo si jamaaciya loo qaado oo codka kor loo qaado rasuulku ma samayn jirin weyaan iyaduna taasaa hortaalla salaadaha sunnaha rawaatibta haddaynu jamaaco ku tukano ka warrama odhano waaryaalehe salaadii duhur baa loo eedaamay intaynu midhiqlayn lahayna midba mar uu sujuudi lahaa maana waxay ku qurux badan tahay inaynu mar wada tukanne yadullaahi maca aljamaace waar jamaacaynu tukano salaada sunnaha ee raatibadae ka horaysa duhurka sooan maayo kadaa sheekha waa bidce waader ma salaadaa bidca haddaan isla soo tahay ka warram saleerame mee salaada bidca maahe dee rasuulka iyo saxaabadu sunaha raatibada ee ka horeeya salaada duhur sidaa umay tukan jirin dee intaasumaan kula hortaagana salliga nebigu bidca maaha masaakiinta iyo wax la siyaano bidca maahe rasuulka iyo saxaabadu rabiicul awal mawliid may dhigi jirin balabada waxaad ku kala qaaday adigu waxa weeyaan keen adeer ama bidaca albaabada u wada furaa soo wada galaale oo diinta ha kasoo wada buuxsamaale oo nina bidcaha ku qabsanin ama bidaca wadadaa oo albaabada ka xidho ku gaabso intii rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam labada arrimood waxba kama dhexeeyaan waxaynu leenahay salliga nebiga inay nooga badsadaan iyo aanay moodin salliga nebiga calayhi salatu wasalaam xadaran wadnaa inta jeer bay rasuulka ku salleen ahlulxadiid waa aktaru nnaasi salaatan calaa rasuuli illah ahlulxadiidku waa kuwa ugu salli badan rasuulka sala allahu aleyh wasalam waayo xadiidkii ba akriyaya bukhaari buu akrinaya muslim buu akrinaya riyaad saalixiin mar kasta oo yidhaa qaala rasuulullah waxaa ku xigta sala allahu alayhi wasalam markaasaa quyar ninuu iska horaya salliga nebigay diidan yihiin hadday sideetamaadkii socon jirtay oo ahayd bidaaca iyo alaab suuqa si fiican u gasha in quyar la iska raha salliga nebigu diidan yahay imika socon mayso sheekhow waa la ogaaday xilliga nebigeena lagugu haystane bidacaad iyo muxdathaadkaa kale lagugu haysto oo lagu leeyahay sunada rasuula ku gaabso oo waxyaabahan kale dheeraadka waxa weeyaan ka daa waa rasuulka yaanay sheeganin inay naga jecel yihiin iyo inay nooga weyneyn badan yihiin wallahi waa arrin lala yaaba ikhwaani fillah inay dadkaasi sheegto inay rasuulka weyneynayaan iyagoo rasuulka meel kaga dhacaya oo sidada meel ugaga dhacayaan war sadaqada miyaanay xaaraan ka ahayn leeyahay maxamed isagoo nool bal magaciisii haddii lagu dawarsado ka warrama oo inta kiis weyn suuqa laga maro la yidhaahdo kullinkoo qawaad barakoodaysa waa siyaaradii nabige war miyaanu meelkadhac ku hay nabiga caleyhi salatu salaam biduxuu yidhi diinta hayaga soo darin oo ka ilaaliya in lagu daraa miyaanu meelkadhac ku hay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam war rasuulka diintiisii meelay ayna diin allatii jaa biha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam diintii rasuulku xagga ilaahay uu kala yimi meelay ma waxaa ka hadhan labiyo tobanka rabiicul awal in la xadreeyo durbaan la tunto oo qasaa'idka mawliidka la akriyo oo awrar awr doolala la dasho iyo wadan ma intaasa ka hadhay ayna taxkiimu shariica diinteeda in la isku xukumaa meeday haddii rasuulka la weyneynayo maxaa shareicadiisii la isugu xukumi wahay oo xukaamta ay ugu sheegi waayeen haulaai suufiya inay diinta ilaahay ku xukumaan oo markay u tageen ay leeyihiin madaxweyne ilaahay baa ku barakaynayo waad ku sugnaanaysaa kursiga keen mawliidkii nebiga maxay ugu odhan war ilaahay ka boqo shareecada nagu xukum hadday rasuul weyneynayaan weyneynta rasuulku taasay ku jirtaa calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkii baa lagu caayaa suuqyadeenna oo ay maqlayaan markaasaanay ka digiga xoonahayn si haddana ku leeyihin rasuulka weyneyntiisa waxaan u samaynaysa hayna tacdiimu nabiy calayhi salaatu wasalaam salaadii baa laga tegay rukunkii labada arkaanta islaamka ah dardaarankii rasuulka ee u dambeeyeyna ku jirtay markaasaan dadkii loogu yeedhahayn wallahi taariku salaad baa la odhanaya ilahay baa ku barakaynaya siyaaradiiyo mawliidka keen oo salaada tukaa la odhanahayn oo kuwa meesha isugu ururaya ee hilibgeelka ku cunaaya ayaa in fara badan oo kamid i taariku salaad ay yihiin oo inay salaada tukan oo halkaasee dheeto ilahay ka dhaqaaqaan markaasaa la odhanaya war salaada tukado ilahay ka baqda waar weyneynta rasuulka iyo jacaylkiisa qofka doonaya waar nebi maxamed diintiisii xaqa ahayd oo ilaahay ku soo dejiyey ee sugnaatay ha u nusreeyo ha u gargaaro waar iyada ha ku dhaqmo iyada ayaa ku filan midna waxaynu leenahay dawladda iyo xukuumadda dawladda waxaynu leenahay dawladdu shacabka waa udhaxaysa waxay adduunye maal haysaana shacabka waa udhaxeeya waa waa u simeeyey shacabku sidaasi awgeed haddaan arrinku saa u yahay culimadu haddii masale ay isku khilaafaan holasha ay isku qabtaan dawladdu waxa weeyaan inay soo kala dhawaysato qaar dhinaca ay saarto oo af iyo adinba ay ku taageerto dee xaq uma laha waxay xaq u leedahay inay tirahdo war bal culima isu kaalay oo masalada isku haystaan ka dooda balaaridin eegna kiina xaqa ku taaganay laakiin ma xaq baa in nina loo fasaxo idaacadda lagala takalam bimaa shita waxaad doonaysa kuwada oo dhan nebi maxamed wuxuu ilaahay baa nuur nuurkii ilaahay weya nebi maxamed oo qayb ilaahay ka mida wey caalamkana nebi maxamed ba laga sii abuuray waxay idaacadda ka dooda adna waxaw lagagama ogolaa inta noocaasi inaad inaad meelaha si aad kaga hadayso yaa warbaahintu tii ummadda ana loo simay muxaadaradao kale inaan ka keediya ma anaha lay ogolaado xaq baanu leeyahay hadda ka waxaa akriya waxa weya loo ogol yahay midna waxaan leeyahay shacabka oo shacabka waxaan ugu yeedhan ugu baaqaynaa waa mid qura iyo bal midaasi inay sax tahay iyayna khalad tahay ka fiirsadaan war annagu waxaanu leenahay un waa rasuulku intuu sameeye inaanu samayno wixii uu ka tegay inaanu ka tagno ama haynaga qurux badnaado ama haynala fool xumaadeen rasuulku inaanu samayno waa la isku waafaqsan yahay arrinta noocana ee sidaa rasuulku aanu u samaynu isaga daayo haddaynu isaga dayno miyaynu khaldannahay rasuulka ma jecelin miyaa ma weyneynayno miyaa miyaynu dambaabnay waa bal arrinka noocaasio shacabuu ka fiirsa waa masalada waabay kuu soo dhawaatay mar haddii la iskuma waafaqsan yahay waxaan diinta lagugu sheegay inaan rasuulku aanu samaynba quya miyaanu ohan karan daaya rasuulku haddaanu samayn naga daaya intii rasuulku sameeyaaba aynaa wada samaynaynaan kasoo wada bixin horta intii rasuulku sameeyaanu samaynayn war qofkana waxaa xoolahaaga ha ku bixinin xoolahaaga waxaa wallahi inaanad ajar ka helayna ha ku bixinin ajar waxa aad ka helaysa inaad xoolaha ku bixiso wax sharciya oo aad rasuulka ugu nusrayso qaabkaad ugu nusraynaysana wuxuu noqonaysa ma rasuulka ugu nusray ku daabac kutubta sunada ka hadlaysa xoolahaaga masaajida sunada lagu oogo oo cilmiga laga akriyo ku dhiso oo sadaqa jaariya ku noqoto ku dhis waxa weya macaahid cilmiya oo dadka diinta lagu baro dadka muslimiinta ee masaakiinta ee baahan weliba qaraabadaada ugu gargaar oo si meelaha mashruuca ah in xoolaha lagu bixiyo ay tahay xoolaha lagu bixiyo meel kale yaan la iskaga khasaarinin midna wadaadadaan leeyahay daw ma aha wadaado inaad tidhaahdaan in ictifaalka la dhigaa ma banaano haddana aad iskuulladiina fasaxdaan oon ictifaalkii idinka dhinac kale idinka soo galo oo madaahiru lictifaal muuqaalada ictifaalku waa fara badayn mid kamida haddaad samaysana dee ictifaalkii waad samaysaa soo kuma kala duune mukrahna ma tihido cidina kuma khasbin lam yukr lam yukrihka axad cid ku khasabtay ma jirto haddaad markaa maalintaasi tactiil alcamal aad samayso min ajli lmawlid arintaa arrintaa lafteedu waa nooc min alixtifaal mana oran kartid niyadaanu ku kala duwanay oo waxaa la dhaha tashabuha isu-eekaysiinta cidda khaldan inaad xagga niyada iskaga mid tihiin looma shardiyaba oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in ilaahay loo sujuudo waktiyada ilaahay ay u sujuudaan waktiyada ay shaydaanka u sujuudaan kuwa shaydaanka caabuda kan ilaahay buu sujuudsan yahay kama shaydaan isku wakti ha sujuudina baa layidhi oo ka ilaahay u sujuudayo kaas waktigu sujuudaya iska ilaali waayo dusha ha isagada kaanina niyadooda inay kala duwan tahayna shaki inagagama jiro ilaahay khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dembigeena rabbi tabaaraka watacaala ha dhaafo وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك